ururka dhalinyarada cagaarsan oo garab ka helaya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa deegaanka bilicsan ee duleedka galbeed ee magaalada kismaayo ku beeray dhir ay ugu talagaleen qurxinta deegaanka waxaana goobjoog ka ahaa mashruuca dhirbeerista guddoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsan maxamed shariif cabdulaahi iyo agaasimaha waaxda kheyraadka dabiiciga ah maslax mawliid maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay guddoomiyaha deegaanka bilicsan cabdirasaaq khaliif dhaqane waxa ayna si isku mid ah u ammaaneen ururkani hirgelinaya beerista dhirta taa oo kaalin ballaaran ka qaadanaysa ilaalinta isbeddelka cimilada deegaanka kusoo dhawaada deegaanka bilicsan ee galbeedka kismaayo runtii deegaankan dhirtiisa in badan baa runtii dhib badan loo maray dhirta waxay tahay waan ognahay bini aadanka waa naf naf ku nool weeye xoolaha hadduusan dhir jirin runtii lama nafcisteen waxaa xoolaha runtii nacfiga aan ku noolnahay waa muhiim dhir weeye dhirta haddii marka waddanka uusan ku oolin waxaad ogtihiin hataa in roobabkao kale meelaha dhirka ay ku badan yihiin roobka uu ku badan yahay waa wax arrin uu ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay maxamed shariif cabdulaahi guddoomiyaha ururka bilicsan ayaa ka warbixiyey ololaha dhirbeerista ay sameeyeen waxaad dareemaysaa ahmiyadda uu leeyahay geedku iyo wasaaraddii deegaanka oo runtii masaafo dheer iyo tiimka cagaarsa inay u soo socdeen inay dhir beeraan muhiimadda ay leedahay yaad yacni halka aad ka fahmi kartaa marka saas awgeed waxaan ka codsanaynaa bulshada bilicsan maadaama magac bilicsan ay wadato oo runtii magac wanaagsan ah in ay ka dhabayso magacaas oo magaaladan noqoto magaalo cagaaran oo qurux badan taariikhina ah runtii waxay sameeyeen maalinkii lasoo dhaafay hadda isbuuciyadii hadda u dambeeyey in ay difaac ay sameeyeen dadka yacni dhirta jira saas awgeed waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha iyo dadka deegaankaba inay shaqadaas ay horey usii wadaan annaga oo cagaarsan ahana runtii iyo wasaaraddii iyo qof kasta oo jecel in uu deegaankiisa qurxiyana garabkooda ayaa nahay ugu dambeyn agaasimaha waaxda kheyraadka dabiiciga ah ee wasaaradda deegaanka maamulka jubbaland maslax mawliid ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay dhirbeerista ay sameynayaan ururada dhalinyarada ah ee ka dhisan magaalada kismaayo ogaadin iyo tahniid ah idin siiyo dadka tuuladan ku dhaqan dadaalka ay ku bixiyeen dhirta inay difaacaan weliba dhiiggoodu ay u horeen waxaan leenahay marka dhiiggiinana maalin aan maanta hayn baad heli doontaan qofkii geed badbaadiye qof buu nooleeyey qofka wuxuu ku nooleeyaha waa xoolaha oo cunayo caanahooda iyo hilibkiisa xoolaha wuxuu ku noolyahana waa geedka geedka hadduu meesha ka baxa marka neefkii baa meesha ka baxay qofkiina meeshuu ka baxaya marka ciddii u dhabar adeegtay waxaan rabaa marka inaan barnaamijkaas aan bogaadiyo oon u hambaliyeyno shaqo fiican baad qabateen ujeeddada marka aan u nimid hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynayaa marka inay ahayd maanta dhirtaan inaan soo gaarsiino idin muujinno idinkuna abaalmarin doonna hadduu ilahay idmo waqtigeeda hadduu ilahay ihahdo beerista dhirta waxa ay kaalin ballaaran ka qaadataa ilaalinta nabaad guurka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee sida joogtada ah uga dhaca guud ahaan deegaanada dhirta aanan lahayn